xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka hirshabelle ayaa maanta kulankoodii toddobaad kalfadhigiisa koowaad ku yeeshay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ajandaha kulankaas waxa uu ahaa ansixinta habraaca xildhibaannimo waxaana kulankaas shir guddoomiyey guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle iyo ku-xigankiisa qodobkan oo dhammaystirka habraaca waxaan wada ognahay mudanayaal in barnaamijkii xildhibaannimada qofka uu ku noqonayay inay istaabiye aan ka soo gudubnay oo uu ka mid yahay soo xulista duubabkii ay soo xuleen guddiga farsamada soo hubiyey dhaarintii uu soo maray dastuuriga ahayd kadib marka waxaa noo dhiman oo keliya nooga dhiman xildhibaannimada habraaceedii laba qodob oo muhiim ah qodob waxaa waaye idkariski oo runtii aad garanaysaan in xildhibaannimada ay muhiim u tahay xildhibaanka xataa dhaqdhaqaaqiisa aysan suurogelaynin iyo muxuu ahaaya xataa howlihiisii uu qabsan lahaa sida shirkadaha iyo waxyaalaha aduu la xiriiri lahaa qodobkaas marka waa gaaban yahay warkiisa waxaan rabnaa labaatanka bishaan hadda aan ku jirno oo maalinta sabdiga ku beegan iyo xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka meeshaas ayaa ay dhikaaradii sawiradii looga qaadayaa mushaar u qaato mushaar u qaadana laakiin waan joojinay oo waxaan ka dhignay oon ansixinay meeshii siddeed bilood ka hed afarta sane inaan ka dhigno hal sanoo isku xigo marka xildhibaanka halka sano ugu horreeyo suusan u gelin gaab oo baagamuude ama wareer si xasaanadiisana u asturnaato waxaan isla garanay siddeedda bilood ugu horrayso oo halka sano ugu horreeyo inuu sida xildhibaanada kale gunnada u qaadanayan asagana u qaato
baarlamaanka maamulka hirshabelle ee dhowaan la dhisay ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo loogu baahan yahay inay qabtaan xildhibaanada baarlamaanka ayaa cod gacantaag ah ku ansixiyey habraaca xildhibaannimo waxaana ka qayb galay inta badan xildhibaanada maamulka hirshabelle waqtiyadii lasoo dhaafay waxyaabaha aad iyo aad culays ugu keenay xildhibaanadii hore waxaa ka mid ahaa maqnaanshaha xildhibaanada dhammaystir la-aanta koranka waxyaabaha waa culays badan ku keenay habsami socodka baarlamaankii hore sidaa darteed waxaan aaminsanahay baarlamaanka hadda jira inuu yahay baarlamaan quality leh fahmi karana sida ay wax u jiraan shaqada loogu baahan yahayna culayskeeda dareemi karaa mushir abdulcusmaan idaacadda gobolada dhexe magaalada beledweyne